بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ومجيب الداعين وغافر ذنوب المذنبين وقابل توبة التائبين خلق الخلق أجمعين يعلم سرهم ونجواهم يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الحق المبين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله قدوه الخلق اجمعين وقائد الغر المحجلين والشافع يوم الدين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى فإنما التقوى خلقتم وتذكروا الوقوف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واعلموا رحمكم الله أن هناك أخطاء تقع من بعض الصائمين تنقص ثوابهم وتؤثر على كمال صومهم فيجب على المسلم الصائم أن يبتعد عنها وأن يسعى إلى كمال صومه فمن وفى وفي له ومن طفف فقد قال الله تعالى في المطففين ويل للمطففين waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta aynu ku helayno bisha ramadaan dembi dhaafka iyo naarta inuu ilaahay inaga xoreeyo inaynu iska ilaalinno akhtaada badan ee in badan inaga dhacda oo laga yaabo dadka qaarkood inay in badan oo ka midi ka dhacdo qaar uu hal khata ka dhaco qaar laba ka dhacdo qaarna ilaahayba jalla wacalaa uu ka badbaadiyo ay dadaaleen akhtaada inaynu aada iyo aada isaga ilaalinno waddada toosanna aynu qabsanno sidaynu hore isugu soo sheegnay waxaa ka mid a akhtaadaasi waajibka ay tahay in laga fogaado salaada subax inaan la tukan oo dadka qaar baa waxay sameeyaan markay habeenkii suxuurta u kacaan ama iyagoon suxuurba u kicin oo soomaya ayay salaada subax dhaaftaa qaarkood maba tukadaan oo hurday ku dhaaftaa qaarkoodna jamacay ka hadhaanoo waxa weeyaan guriga ayaa laga yaabaa inay ku tukadaan dadka qaarkoodna marka wakhtigeedu uu baxaa ayay had iyo jeer si joogtaa uga daba tagaan oo ay tukadaan walaalayaal arrintaasi waa qalad weyn oo waajib ay nagu tahay dhammaanteen oo waajib ay ku tahay qofka muslimka ah ee soomani inuu aada iyo aada isaga ilaaliyo tuko ayuha almuslimu saa'im salaada subax jamacana xaadir haddii cudurdaar sharciga aanad lahayn bisha ramadaan iyo bilaha kaleba salaada subax in la ilaaliyo jamaca lagu ilaaliyo nusuus fara badan baa ku soo aroortay qiimo fara badan oo lagu helaayana rasuulkeenu uu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dhayalyaynaan u dayicin waxaa ka mid a walaalayaal akhtaada in badan dhacdo bisha ramadaan in habeenkii niska hore la yska soo jeedo ama dadka qaar habeenkao dhan ba ay soo wada jeedaan arrintaa dadka qaar bay caado u noqotaa bisha ramadaan weliba qofku hadduu shaqo ku soo jeedaye dad badani shaqana kuma soo jeedaan qaar shar bay ku soo jeedaan in badanina iska maalaayacan iyo laqwi bay ku soo jeedaan arrinkaana walaalayaal waa in la bedelo abeenkii qofka muslimka ahi waa inuu hore u seexdo sharcigeennu saasuu qorayaa oo rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam hurdada salaada salaada cishaayo ka horeysana wuu karaahsan jiray sheekada ka dambaysana wuu karaahsan jiray marka qofku inuu niska hore iska seexdo oo goor hore uu iska seexdo ayaa la gudboon si niska dambe uu ugu kaco cibaadada si uu ugu kaco suxuurta dadka wanaagsanna ilaahay wuxuu ku ammaanay ee ahlu jannaha ee jannada gelaya kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun wakhtigaasi wakhtiyada suxuurta ee niska dambe inay istikfaar la iman jireen oo ilaahay jalla wacalaa ay dembi dhaaf weydiisan jireen ayuu rabbi ku ammaanay taa waxaad ku gaadhi kartaa habeenkii intaad niska hore seexato inaad suxuurta u kacdo suxuurta markaad u kacdona dib ha u seexanin haddii xataa wakhti kuu soo hadho isku day intaa inaad ilaahay xusto istikfaarta ku celceliso qur-aanka akhrisato tukato wakhtigaasi waa wakhti qaaliha ducaysatood ilaahay barido waa wakhti qaali ahe waxaa naftayda iyo walaalahayba xasuusinayaa inaanu dhayal inugu dhaafin waxaa ka mid a akhtaada dhacda walaalayaal ee soomkeenna wax u dhimi karta wakhtiyada in la lumiyo wakhtigu sideedaba waa qaali ama ramadaan ha ahaato ama yaanay ahaanin bisha ramadaanna waa sii qaali waayo bisha ramadaan inay tahay wakhti sii qaali ah hore ayaynu u aragnay sidaa awgeed bisha ramadaan wakhtigeennaa qaaliga ahi waa inuanu dhayaldhayal inugu dhaafin waa in waxina anfacaya adduunkeenna iyo aakhiradeenna waa inaynu waktigeenna uga faa'iidaysano wax alla wixii dhibi nugula soo noqonaya ama maalayacna amba shar iyo dembi iyo huuhaa ah iyo waxba kama jiraanna waa inaynu iskaga fogaano waxaa kale oo ka mida qaladada dhaca akhriska qur-aanka in bishan qaar dadka qaarkood aanay badin dad badan baa ilaahay waafajiye ilaahay ka aqbalo qur-aanka aada u akhriya bishan iyo bilaha kaleba laakiin waxaad moodaa sida loo badan yahay xataa dadka qur-aanka yaqaano barhkood akhriska qur-aanka inaanay waxa weeye badin qur-aanka akhriskiisuna mar walba waa mid ay tahay in la badiyo bishanna sidaynu hore isu xasuusinay wuxuu leeyahay masiyo dheeraada waa bishii qur-aanka la soo dejiyey akhriskeeda waa in la badiyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam akhriska qur-aanka wuu badin jiray salafkii iyo dadkii wanaagsanaana waxyaabaha kale intay iska laabaan ayay qur-aanka bishan aada u akhriyi jireen oo qaarkood habeenkiina ay mar dhammayn jireen maalintiina mar qaarkoodna ee habeenkii iyo maalintii hal jeer qaarkood labadii cishaba mar qaarkood saddexdii cishaba mar inta badanna waxyaabaha la yaab kale aad arkaysa waxaa ka mid ah inta badan raggii rag ahaa saddexdii cishaba bisha rabadaan hadday timaado mar bay qur-aanka dhammayn jireen qaarkood baa xataa wakhtiyada kale saddexdiiba mar qur-aanka dhammayn jiray walaalayaal hadalka ilaahay qofkii garanaya waa nicmo weyne aada iyo aada ha u akhriyo isagoo weliba u fiirsanaya oo macaanidiisa dhuuxaya oo ilaahay jalla wacalaa ku caabudayo ugu dhowaanaya waxaa ka mid ah akhtaada walaalayaal dhacda inaan ducada lagu dadaalin bisha rabadaan waa in ducada lagu dadaalo qofkuna markuu sooman yahay waa mid ducada laga aqbalaayo waa fursad fursaddaa waa inaynu xasuusnaano oo waxaa rasuulkeenna ka soo arooray calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi ثalaaثu dacwaati mustجaabaat dacwaة الصaa'm wa dacwaة الmaظluum wa dacwaة الmusaafir saddex duco waa la aqbalaa ilaahay u waajiibaa waxaa ka mida ducada qofka sooman xadiidkaana alimaamu اlalbaniyu u صaxiixiyey walkaa ducada marka aad sooman tahay ku dadaal ilaahay jala wacalaa in sha allah wuu ka aqbalaya markaad afuraysana si gaara ugu sii dadaal waxaa walaalayaal qaladada dhaca ka mid ah salaada maqrib in jamaca aan lagu tukan waynu ognahay oo marka dee adaanka lagu dhufto ayaa laynoo soo dhigaa furka iyo cashooyinka dadka qaarna ay raaciyaan kolkaa waxaa dhacda walaalaha qaar inay kaga mashquulaan afurka iyo cashadaa iyo cuntadaa jamcii salaada maqrib oo uu dhaafo dadka qaarna ma wada dhaafee laakiin had iyo jeer xagga dambey kusoo gaadhaan taana waxaynu kolkaa baraarujinaynaa weligeedba waa la soomi jiray manay dhici jirin wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo salafkii inay afuray afurayaan dartii uga habsaamaan salaada maqrib may dhicin haddaad siiradooda iyo taariikhdooda aada u sii agaagto ma arkaysid culimmaduna arrintaa waxay ku tiriyeen akhtaada dadka qaar ay ku kacayaan marka timiraayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam cuni jiray dabeetana salaadda maqrib buu tukan jiray haddii aad ka badsatood iska afurto ama iska cashaysa waa mid kuu bannaan ashe hase yeeshee salaaddu yaanay kaa tegin oo ajarka weyn ee salaadda maqrib iyo jamceeda ha seegin waxaa walaalayaal akhdaada waaweyn ee dhacdo ka mid ah salaada taraawiixda oo qiyaamka ramadaanka dad badan inay dhayalsadaan ama iskaga tagaan waxaynu ku baraarujinaynaa walaalaha muslimiinta ah salaada taraawiixda yaan laga tegin yaan la dhayalsan ajar weyn bay leedahay waa acmaasha waaweyn ee bisha ramadaan laynoo sharci gareeyey rasuulkeenna sharaftalina wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dembih markaa dembi dhaafkaa miyaynaan u wada baahnayn ma qof ka maarmay baa inagu jira laa wallaah waa inaynu aada iyo aada ugu dadaallo weliba waa inaynu ku dadaallo imaamka inaad la dhammaysato oo in badan dadka qaar ba afarta hore tukada ama lixda hore ama witriga ka taga inta imaamka badh la tukadaan dabeetana ka taga maya sidaa ha samayn haddii dee cudurdaar adagi aan u iman la dhammaysa imaamka si aad u hesho fadliga rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka imaamka la tukada ee la ku daba tukada ee la jooga ilaa uu salaada dhammaynayo waxaa loo qorayaa habeenkii oo dhan mid taagnaa ajarkiisa ayaa loo qorayaa walaalayaal akhtaadaasi iyo kuwa kale ee faraha badan ee dhaca oo qaarkood aynu soo sheegnay oo dee sharkii oo dhan iyo dunuubtii kale oo dhami ay ka mid tahay waa inaynu aada iyo aada isaga ilaalino sidaasaa soomkeenna ajarkiisu inoogu dhammaystirmayaa ilaahayna jalla wacalaa aynu ka raalligelinaynaa wixii soomka aynu ku doonaynay oo dembi dhaafa oo janno ana aynu ku helaynaa ilaahay khayrki iyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ha dhaafo ilaahay acmaasha khayrka haynoo fududeeyo أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله بشني وبشي صدقد وإن صدقد آدي آد لو قد داله maalintii horena way noogu jirtay khudbadda qofkii ilaahay jalla wacalaa uu maal siiyey ee faraha wax ku haya waa inuu wax ka bixiyo oo sadaqadda uu aada iyo aada ugu dadaalo sadaqaduna maalka ma nuqsaamiso sida rasuulkeenna suuban inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii aada bixisayna wax ka khayr badan baa ilaahay kuugu soo beddelayaa maalin walbana laba malag baa midna u ducaynayaa qofka wax bixiya midna uu habaarayaa qofka haysta ee waxba bixin waaya markaa si aynu u helno sadaqadda oo acmaasha ugu khayrka badan ee ugu fadliga badan ka mid a oo ilaahay waxbixinta qur-aanka in badan badan badan uu ku celceliyey oo tusaalayaal badan uu ilaahay jalla wacalaa yeelay oo sida loogu labalaabayo ee sadaqaddu ay u weynaanaysa ilaahay inoo balballaadhiyey sadaqadaasi ayaynu isku boorinaynaa weliba maantaoo kale oo baahidu ay iska badan tahay oo xanuunna ay jiraan oo camallaan badana ay jirto waa in la dadaalo oo sahayda aakhira waxa weeyaan lagu dadaalo qodobka saddexaad aynu isku baraarujinaynaa waa xanuunkan khatarta ah ilaa imaka inta la ogyahay ama la xaqiijiyey waddankan aynu joogno ma badna ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa ku mahadsan ilaahay waa inaynu ugu mahadnaqno ilaa imaka wax weyn oo ina soo gaadhay lama sheegin ha yeeshee walaalayaal baqaa jira runtii dadkuna waxay aada had iyo jeer u sheeg sheegaan dad xanuunsanayaa inay jiraan marka waxaynu ku baraarujinaynaa sidaa wacyigelintaba in badan ku maqashaan qofkii iska shakiyaa ha iskarantinimeeyo masaajid ayaanu imanin xaafaddiisi iyo ehelkiiyo dadkuu la nool yahayna ha iska karantinimeeyo waayo iskarantinimayntaasi waa mid dee sharciguba sheegay inaad naftaada iyo dadka kaleba badbaadaan bay sabab u tahay taa waynu isku baraarujinaynaa waxaa kaloo markaa jira ilaahay aynu in badan weydiisanno kama itaal lihiina inaanu ilaahay jalla wacalaa xanuunkaasi uu inaga hayo inta uu ku dhacayna ilaahay jalla wacalaa uu ka shaafiyo intii ku dhimatayna ilaahay u naxariistee muslimiin ah waa inaynu waxa weeye arrintaana sidaa u dadaallo waa bil ramadaan waynu soomannahay ilaahay baynu baryi doonnaa inuu inaga badbaadiyo waxaa walaalayaal ku khatimayaa khudbadda qaadkii waa tii la joojiyey bishuna waa bil ramadaan waanaynu isu sheegnay jumcihii kan ka horreeyey kii ka sii horreeyey baynu qaad ka baraarujinnay qof walibana uu ka dheragsan yahay inuu xaaraan yahay iyo dhibtiisa walaalayaal dowladdu inkastoo muddo xadidan ay tahay haddana dagaal bay kula jirtaa sida muuqata oo waxa weeye inaanu waddanka soo gelin ayay aada iyo aada ugu dadaalaysaa waxaa innagana laynooga baahan yahay inaynu arrinkaa xaaraantaa qofkii cuni jirayna ilaahay daraaddii uu isaga daayo weliba uu ka faa'iidaysto ramadaanta iyo joojintiisa jaaniskaa uu ka faa'iidaysto qofkii ka ganacsan jiray ee dhaqaale ka dayi jirayna isna inuu ilaahay daraaddii isaga daayo oo wax dhaamo ilaahay uu weydiisto ilaahay wax dhaamo oo xalaala inuu weydiisto ayaynu isku baraarujinaynaa dowladdana xakamaynta qaadka ah waa in waxa weeye lagu garab joogsado waayo waa wax xun oo dhib maaragtay ummadda u leh mar walba haddii xanuunkani jiriyo haddii kaleba waa wax dhib leh ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma inaa nacuudu bika min albaras wاljunuun wاljudaam wanacuudu bika min sayi اlasqaam allahuma inaa nacuudu bika min sayi اlasqaam allahuma inaa nacuudu bika min sayi اlasqaam allahuma taqabal salaatana wa siyaamana وsائر أعmاalna برحمaتka ya أرحم الراحiمين اللهma اغfir للمسلمiiن والمسلiمaaت والمؤmiنiiن والمؤmiنaaت الأحyاء minهم والأمwاaت برحمaتka ya أرحم الراحiمين صلى الله على نبيina محمد وعلى آله وصحب